فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuwaxa waraysiyada oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa habeennimo arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay tobanka bisha jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waa sidee xaaladda dalka suuriya maxaana lagu arkay xabsiyadii nusayriyada muxuuse yahay masiirka dhiigii cabyadii gumaadii jiray muslimiinta falanqayn arrimahaasi ku aadan ayaad dhegaysan doontaan inshaa allah xasan shiikh oo xilkii ka qaaday yuusuf madaale oo ah guddoomiyaha gobolka banaadir multaqa dacawi ah oo loo qabtay haweenka ku dhaqan deegaanka kunyo barrow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mida culimmadii ka soo qayb gashay multaqahaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk oo weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland guddoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalk oo isagoo cadhaysan si adag uga hadlay xayiraado uu dhowaan ku soo rogay guddoomiyaha maxkamadda ee gobolka banaadir mid ka mida culimmada oo ka hadlay dhibaatada ay dowladda xabashida itoobiya ku hayso ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed isagoo bulshada kula teliyey inay iska dhiciyaan xabashida qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuwaxa waraysiyada
فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qodobadaas soo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay maxamed cali aadan ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakadii mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhegta dhiigga loogu diray askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray jiiray ilka case ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay sare u qaadeen beegsiga ay ku hayaan ciidamada dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka gardarrada dalkeena soomaaliya ku jooga madaxweynaha dowladda federaalk ayaa xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo yuusuf xuseen jimcaale madaale kaasoo in muddo a xilka hayay waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir loo magacaabay maxamed axmed amiir waxaa sii korortay duqeyn maanta ka dhacday marinka goodoonsan ee khaza tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee cadowga yahuudda oo ay ku shahiideen dad shacab ah oon waxba galabsan halkaay ku dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ayaa xustay in duqeyn maanta ka dhacday gudaha khaza ay ku shahiideen afar iyo labaatan ruux waxaana ku dhaawacmay afar iyo konton kale oo durbadiiba loola cararay goobaha caafimaadka tirada guud ee shuhadada ehelkeena reer falastiin tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka oo ahayd markii ay qaraxday foolkaanada dagaaleh loogu magacdaray duufaanul aqsa taasoo afka cidda loo gilay qabweynida maamulka dhiigacabka yahuudda tirada shuhadada ayaa haatan maraysa shan iyo afartan kun toddoba boqol iyo siddeed ruux halka dhaawacyadan ay marayaan boqol iyo toddoba kun koob iyo konton qof duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada yahuudda ayaa marba marka xigta sii xoogaysanaya allah waxaan ka baryaynaa inuu ka dulqaado ehelkeena go'doonsan ee reer falastiin cadowga yahuudda oo caadiyeystay umuldooxa dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka falastiin dowladda turkiga oo mar kale kulansiinaysa madaxda waddamada soomaaliya iyo itoobiya xilli ay cirka isku shareertay xiisadda u dhexaysa dowladda federaalk iyo xukuumadda adisababa ayaa waxaa maanta oo talaado ah dalka turkiga mar kale kuwada kulmaya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka duulay gegidda diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoona ku wajahan magaalada ankara ee dalka turkiga madaxweynaha dalka turkiga ninka lagu magacaabo rajab dayib ordogan ayaa u yeeray xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed si mar kale dib loogu bilaabo qorshihii lagu kulansiin lahaa xasan iyo abiy shirkan ayaa waxaa garwadeen iyo agaasinkiisaba lahaa ordogan dowladda xabashada itoobiya oo la soo jirana kala dhexaysa ummadda soomaaliyeed ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u fuulaysa sidii ay ula wareegi lahayd beriga iyo badda soomaaliya warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda ingiriiska ee itoobiya ka taageerayso in mandiqad khad cas ah ka samaysato deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo gado dhowaan ay ahayd markii boqolaal ciidamo oo ka tirsan xabashada etoobiya ay kasoo tallaabeen xadbeeneedka una soo gudbeen gobolka gadow ee koonfurta soomaaliya kulamo maalmo kahor ka dhacay magaalada cabdisababah ayaa diblomaasiyiinta britishka ah kula taliya abiy axmed in ciidamadiisa uu saldhigyo ballaaran uga sameeya gudaha soomaaliya gaar ahaan deegaanada kaabiga ku haya xuduud beenaadka halkaasoo ay ka dhigtaan barkulankooda ay ku gumaadaan shacabka soomaaliyeed mudaharaadyo ballaaran ayaa maanta ka dhacay dalka kenya kuwaasoo looga soo horjeedo haweeney la dilay wararka ka imaanaya waddanka kenya ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku warramaya in banaanbaxyo waaweyn ay maanta ruxeen magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya isku soo baxyada ayaa yimid kadib markii qoorta laga jaray haweeney kenyaan ah mudaharaadayaasha ayaa ku dhawaaqaya halkudhigyo lid ku ah xukuumadda uu hogaamiya william ruuto iyagoona watay boorar ku qoran luuqadda ingiriiska boorarka waxaa ku qornaa joojiya dilaalka haweenka intaas kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan boliiska waxay kala eriyeen dhammaan dadkii banaanbaxa dhigayay iyagoona xabsiga u taxaabay ilaa iyo afar ruux oo ka mid ah dibadbaxyaasha askarta booliiska ayaa dadka rayidka u adeegsanayay sunta dadka ka ilmeysiisa dadka banaanbaxa dhigaya ee maanta la xiray waxaa ka mid ah hiran gon hiwoton oo ah agaasimaha hay-adda loogu yeero amnesty international laanteeda dalka kenya sida lagu sheegay warka soo baxay waxaa loogu yeero hay-adda amnesty international ku dhowaad toban ruux ayaa ku dhintay dhisme kusoo dumay dalka masar gurigan oo ka koobnaa ilaa iyo lix dabaq ayaa soo dumay maantoo talaado ahayd war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda qaahira ayaa lagu sheegay in ugu yaraan siddeed ruux ay ku dhinteen halkay dhaawacyo daran soo gaareen saddex kale guriga soo dumay ayaa ku yaala xaafadda alwilaaya ee gobolka alqaahira dhakhtar lagu magacaabo cabdulkhafaar oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ayaa xusay in goobta ay wax ka dhaceen u direen ciidamada gurmadka deg dega ah si ay usoo daabulaan ama ay gurmad ugu fidiyaan dadka ay waxyeelada soo gaareen ugu dambayntii dowladda faransiiska ayaa ciidamadeeda ka daadguraynaysa dalka jaad ee dhaca galbeedka qaaradda afrika kadib markii la joojiyey taakuladii militari ciidamada dowladda faransiiska ayaa laga saarayaa waddanka jaad kadib markii uu dhammaaday heshiiskii difaac oo ay wadagaleen dowladaha jaad iyo faransiiska taas oo dowladaha reer galbeedka ciidamada faransiiska ee ku sugan dalka jaad ka jirteen sandareertadii yareed ay siinayeen sidoo kalena dowladda jaad aysan bixin karin gunnada warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka jaad ayaa soo tabinaysa in tiro laba jeer ah diyaarado militari ay daabuleen agab militari si ay isaga insaxaabaan dalka jaad dowladda faransiiska ah ee madaxweynaheeda caadaystay cayda iyo afragaadada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ciidamadeeda in badan waxay ka saartay qaaradda afrika kuwaasoo dadka shacabka ah u geysanayeen gobodfalo ka baxsan bani-aadanimada dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka way naga inta
دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan dhowaan muslimiinta suuriya ayaa soo afjaray cahdigii nidaamka gaboodfalka badnaa ee nushayriyada oo in ka badan nusqarni gumaysanayay dhulka barakaysan ee shaam haddaba waa sidee xaaladda dalka suuriya maxaana lagu arkay xabsiyadii nusayriyada muxuuse yahay masiirka dhigii cabyadii gumaadi jiray muslimiinta falanqeen arrimahaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya salmaan axmed aad baad umahadsan tahay walaalka maxamed cali aadan ee sidaan la soconno maalintii axadda ayaynu soo dhaafnay toddobada bisha jamaad uthaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada waxay guud ahaan caalamka islaamka iyo dunidaba u ahayd maalin ka duwan ee maalmaha kale waxaana maalinkaasi lasoo afjaray xukunkii nusayriyada ee kontonka sana wax ka badan gumaadayay muslimiinta shaam gaar ahaan ee walaalaheena ku nool wadanka suuriya maalinkii axadda toddobada jamaaduthani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada kacdoonwadayaasha suuriya ayaa gudaha u galay oo la wareegay magaalada dimishaq ee caasimadda wadanka suuriya waxaana halkaasi isaga cararay dhiigyacabkii lagu magacaabi jiray bashaar al asad iyo qoyskiisa kuwaasoo aan la soconno inay leeyihiin sooyaal madow iyo taariikh argagax badan marka laga hadlayo gudaha wadanka suuriya oo bashaar al asad iyo aabihiisa xaafid al asadba waxay tan iyo sideetameeyadii gumaadayeen muslimiinta shaam marka maalinkaasi maalin ka duwan maalmaha kale ayay ahayd waxaana dadka muslimiinta ee ku nool dunida ay aad u dareemeen ee farxadda la xiriirta in lasoo afjaray meeshana laga saaray xukunkii nusayriyada ee dhulka shaam gaar ahaan wadanka suuriya waxaan la soconay in maalinkaasi barxadda ama saaxatulmuwiyiin lagu magacaabo ee bartamaha magaalada dimashik ay soo buuxdhaafiyeen dadweyne kala duwan oo isaga kala yimid daafaha wadanka suuriya aad ayayna dadku u takbiirsanayeen oo u faraxsanaayeen meelaha qaarna rasaas ayay dadku ridayeen oo ay ku muujinayeen shucuurtooda farxadeed la wareegitaanka dimashiq ee kooxaha kacdamwadayaasha suuriya waxay ka dhigan tahay masiiro soo jiitimaysay saddex iyo toban sano oo sanadkii labada kun kow iyo tobanka ayay muslimiinta shaam ee ku kacdoomeen daaqiiqa lagu magacaabo bashaar al asad ee xoogga ku haystay waddanka suuriya ee tan iyo xilligaasna ee kacdoon marba maraaxil soo marayey wakhtiyada qaarna nuxuusayey ayay reer suuriya wadeen ee ugu dambeyntiina waxay ku guulaysteen allah mahadii inay afka ciidda u daraan ee nidaamkii nusayriyada meeshana ka saaraan oo ay sidaasi ku soo afjaraan oo ay ku laabaan safxad madow oo nusqarni ka badan ee soo socotay dimashaq waxaa ka horeeyey oo ay kacdoomadayaashu la soo wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid tahay magaalada xalab xamaah iyo ximis waxaana dimashaq kadib ay sidoo kale kacdoomadayaashu isku sii fidiyeen wadanka suuriya iyagoo la wareegay macaaqishii calawiyiinta ee dhanka xeebta gaar ahaan gobolada tartuus iyo allaadiqiya oo hadda iyagana goboladaasi waxaa si buuxda gacanta ugu haya kooxaha kacdoonwadayaasha marka si guud ee khariirada ee wadanka suuriya la eegayana waxaa gacanta kacdoonwadayaasha ka baxsan ee deegaan iyo gobollo dhaca ee bariga wadanka suuriya gaar ahaan ee gobolada alraqa iyo alxasaka iyo qeybo ka mid a deyruzuur halkaas oo ay ku sugan yihiin oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyaad ee kurdiyiin ah oo maraykanka ku daaban laakiin wararka la helayo waxay tilmaamayaan in kooxaha kacdoonwadayaashu ay kusii socdaan ee deegaanadaas oo idil ayna doonayaan inay la wareegaan magaalada deyruzuur ayaa ka mid a meelaha ay hadda sida buuxda la wareegeen ee kacdoonwadayaasha marka la joogo ee bariga wadanka suuriya ee magaalooyinka kalena ee waxaa lagu soo waramayaa in ay suuragal tahay in saacadaha soo socda iyo maalmahana soo aadan ay soo galaan ee gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha haddii marka maleeshiyaadka kurdiyiinta ee maraykanka ku daaban halkaasi laga saaro waxay ka dhigan tahay in suuriya oo idil ay kacdoon wadayaasha ay si buuxda ula wareegeen oo ay gacanta ku hayaan haddii aan u imaano nidaamkii nusayriyada ahaa gebi ahaanba wuu dhacay bashaar al asad iyo qoyskiisa waxaa lagu soo waramaya inay ku sugan yihiin magaalada moscow ee caasimada wadanka ruushka ee aqalka karmelinka ee looga arrimiyo ruushka ayaana ku dhawaaqay in ay bashaar al asad iyo qoyskiisaba magangeli siyaasadeed siiyeen waxaa sidoo kale arkaantii nidaamka nusayriyada intooda badan ay u carareen meel ka baxsan wadanka suuriya meelna laguma sheego qaarkoodna waxaa lagu soo waramaya inay dalka lubnaan gudaha u galeen oo xuduud beenaad la wadaaga dalka suuriya qaar ayaa iska dhibiyey wadamo kale qaar ayaa ku dhuumaalaysanaya oo ku sugan gudaha wadanka suuriya kacdanwadayaashu waxay sheegeen in si guud ay cafis u fidiyaan laakiin dadka ku lugta lahaa jaraa'imta iyo dhiigga dadka muslimiinta suuriya aanay marnaba cafis ahaan doonin oo gacanta lagu soo dhigi doono waxaana ay tilmaameen in lacag abaalmarin ah ay siinayaan cid weliba oo keenta xogta iyo macluumaadka shakhsiyaadkii ee ku lugta lahaa jaraa'imta ka dhankaa muslimiinta suuriya liis horedhaca ayayna tilmaameen in saacadaha soo socda ay baahin doonaan kaasoo ay ku qoran yihiin magacyada qaar ka mid a ee rumuustii nidaamka nusayriyada ee dhigyacabka ahaa si gaar ah shakhsiyaadkii ee ka shaqaynayay jawaanibta amniga iyo caskariga iyo xabsiyada tallaabadan ayaana waxaa aad ugu farxay oo soo dhoweeyey dadka muslimiinta ee ku nool wadanka suuriya iyo guud ahaan muslimiinta caalamka oo waxay sheegayeen inay lama huraan tahay in laga qisaasto gabodfalladii waxooshnimada ahaa ee ay geysteen shakhsiyaadka ka tirsan ee nidaamka nusayriyada marka laga yimaado farxadda guud ee haraysay dadka muslimiinta ee ku nool wadanka suuriya waxaa jirta qadiyad mar weliba murug ku haysa dadka muslimiinta oo la xiriirta xabsiyada waxaan la soconnaa wadanka suuriya wuxuu ka mid ahaa wadamada ee ugu sumcadda xun marka laga hadlayo xabsiyada nidaamka nusayriyada ayaana hirgeliyey xabsiyo waaweyn oo dhulka hoostiisa ka qodan halkaasoo lagu tacadiibiyo dadka muslimiinta meelaha sida gaarka ah loo xusi karo lagana soo tabinayo qisas qalbitaabad leh run ahaantii waxaa ka mid a xabsiga saydnaaya ee dhaca ee duleedka magaalada dimashaq ee caasimada wadanka suuriya labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay kooxaha gurmadka degdega ah ay wadeen baaritaano ay ku sameynayaan gudaha xabsiga saydanaaya kuwaasoo lagu baadigoobayey ee dad muslimiin ah oo maxaabiis ah oo la rumaysan yahay inay ku xiran yihiin qaybta hoose ee xabsiga saydanaaya nasiib darro saacadihii hore waxaa lagu weeraray oo la garan waayey ee albaabada rasmiga laga galo ama looga dhaadhaco ee gudaha xabsiga taasi oo keentay in kooxaha badbaadada ama gurmadka degdega ah ay sheegaan in ciddii xog ka haysa xabsiga saydanaaya ay si degdega ula soo xiriirto abaalmarinna ay siin doonaan waxaa suuro gashay in marka gudaha xabsiga markii dambe gaar ahaan qaybta dhulka hoostiisa ka qodan la helo inkastoo aan loogu tegin dad waxaana suuragal ah baa laleeyahay in nidaamka nusayriyada uu maxaabiistii halkaasi ku xirnaa ka hor inta aanu dhicin uu toogtay oo uu kala baxay xabsiga saydanaaya isbitaalka militariga ee xarasta ee dhacaduleedka magaalada dimishik ayaa isagana waxaa loogu tegey meydadka boqolaal ee ruux oo maxaabiistii ee ku xirnaa xabsiga siidanaaya ka mid ah dadkan muslimiinta ah ee uu gumaaday nidaamka nusayriyada bashaar al asad ayaa meydadkooda waxaa la geliyey talaagad si aanay isu bedelin ee hase yeeshee way isbedeleen waxaana dadka muslimiinta ah ee suuriya ku dhaqan oo isaga kala yimid daafaha ee gobolada wadanka ay soo buuxdhaafiyeen oo isugu tageen eeisbitaalka xarasta halkaasoo qof weliba uu ka raadinayo qof ka mida eheladiisa laakiin dadkii lama aqoonsan karo oo lama garan karo way isbedeleen tanina marka waxay ku biiraysaa liiska jaraa'imta nidaamka nusayriyada oo xitaa geystay saacadihii ugu dambeeyey ee dhicitaankiisa hase yeeshee dhanka kale waxaa jira maxaabiis badan oo muslimiin oo kumanaan gaaraya oo allah casa wajal la fududeeyey in la xoreeyo qeybna waxaa ka ahaa maxaabiistaas haween ee muslimaad ah oo suuraysan kari waayey ama aamini kari waayey in cahdigii nusayriyada uu dhammaaday lana xoreeyey qisaska layaab kale ee laga soo warinayo dadka maxaabiista ah ee dib u helay xoriyadooda waxaa ka mid ah walaalka maxamed cali aadan in qaarkood aanay wadciga iyo isbedelka dunida ka dhacay ka warheynin oo aanay xitaa suuraysan karin cidda bacdallaahi suuro gelisay in ay ka soo baxaan xabsiyada nusayriyada oo waxaa lagu soo waramay mid ka mid a maxaabiistii ku xirnaa xabsiga saydanaaya oo la xiray sideetameeyadii in raggii albaabka jeelka ka furay uu weydiiyey su-aal ahayd ma waxaana xoreeyey oo wadanka suuriya soo galay sadaam xuseen hogaamiyihii bacdiga ee wadanka ciraaq ninkan wuxuu ka warhayey xilligii la xirayey in sadaam xuseen uu marku goodiyey inuu gudaha u geli doono wadanka suuriya marka ogaalkiisii markii ugu dambeysay xogta uu hayey ayuu wax ku dabaqay tanina waxay muujinaysaa in maxaabiista muslimiinta ee u xirnaa nusayriyada aanay wax war ah ka helin meel ka baxsan xabsiga oo aanay xitaa dunida la socon xabsiyada qaar ayaa waxaa dhici karta in dadku ay macluumaad helaan iyagoo adeegsanaya qalabyada maalan tifiyada warbaahinta ama xitaa ciidanka ee xabsiga ilaalinaya in mararka qaar ay macluumaad ka helaan laakiin xabsiyada nusayriyadu way ka duwan yihiin xabsiyada kale sida muuqata marka sheekooyinka iyo waxyaabaha layaab kale ee ka imaanaya xabsiyada nusayriyadu ay ku lahaayeen wadanka suuriya runtii waa kuwa qalbi taabad leh oo aad loola yaabo waxaana ay muujinaysaa jaraa'imta aan marnaba la dhaafi karin ee uu geystay nidaamka nusayriyada bashaar al asad uu hogaamiyey iyo aabihiisii ka horeeyey xaafid al asad dadka muslimiinta ee suuriyana farxadda ay xilligani dareemayaan waxaa u weheliyaa murugada ay dareemayaan maadaama dad badan oo suuriyaan ah ay xubno ka mid a qoysaskooda ay la-yihiin oo aanay wax wara ka heenin waxaa dhici karta in qaarkood horey loo dilay waxaa dhici karta qaarkood in saacadihii ugu dambeeyey lalaayay waxaa dhici karta qaarkood in ay weli xabsiyo qarsoon oo aan la ogeyn halka ay ku yaalaan oo dhulka hoostiisa ay ku xiran yihiin marka jaraa'imta runtii nidaamka nusayriyada ee bashaar al asad uu ku kacay ma ahan wax la suuraysan karo ama xitaa marka laga waramayo la sadaqi karo oo la rumaysan karo dhanka kale waxaan la soconnaa tan iyo markii kacdoon wadayaashu ay la wareegeen magaalada dimashik ama si guud wadanka suuriyaba maamulka yuhuudda ayaa bilaabay duqaymo waxooshnimo ah oo uu ku garaacayo qaybo ka mid a wadanka si gaar ahna wuxuu u beegsanayaa saldhigyada militariga goobaha ay dukumentiyada iyo xogaha muhiimka ah yaaleen meelaha uu sida aadka u duqeeyey maamulka yuhuudda waxaa ka mid ah garoon military oo ku yaala magaalada dimashik xarumihii sirdoonka iyo mukhaabaraadka ee magaalada dimashik iyo sidoo kale ciidankii ama ustuulkii ee badda ee yaalay tartuusi allaabiqiya xeebaha ee dhaca dhammaan tallaabooyinkanna waxaa ay u muuqataa mid yahuuddu ay ku doonayaan in kooxaha kacdan wadayaasha ay kaga hortagaan inay u gacan gasho ama ay la wareegaan hub mustaqbalka keeni kara in loo adeegsado weerar ka dhana yahuudda marka yahuudda way ku faaneen waxay tilmaameen in tan iyo markii ay xoog kula wareegeen dhulka muslimka ee filistiin ay fuliyeen weerarkii ugu ballaarna oo xagga hawada ah iyagoo sheegay in ay burburiyeen guud ahaan muqadiraadkii ama awooddii ciidankii ee nusayriyada uu lahaa marka xaaladda suuriya waa sidaas runtii isbeddel weyn oo taariikhi ah ayaana dalkani uu martigeliyey dadka maanta nool ee muslimiinta ahna uu allah casa wajalla ku simay inay markhaatiyeeyaan oo ay arkaan indhahoodana ku arkaan waana maalin ka mid a maalmaha ay tahay in allah casa wajalla si gaar ah looga mahadceliyo maadaama uu indhaheenna nagu tusay baaba'a iyo burburka iyo dhammaadka nidaam nusqarni gumaadayey dadka muslimiinta ah ee ku nool ee wadanka suuriya
وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland waxa uu ku eedeeyey axmed madoobe in weligiisba uu itoobiya ku daabnaa xilligaana dagaalka uu kaga soo horjeeda dowladda federaalka u kaashanaya itoobiya golihii n c c da ay ku dhex jiro u ka carar etoobiya hub u doonanayaa uu dad ku afduubo dadna ku dilo ciidanka xoogga dalkana kula diriro taas dadka soomaaliyeed runtii wax la aqbali karana maahan wax saxana maahan inaan ka hor nimaanno oo mashruuca noocaasa ninka dowladdiisa inta ka cararay dowlad kale oo la og yahay meesha aan kala joogno waxa naga dhexeeya ilaa meesha aan kala gaarnay siday dalkeenna u soo hawaysanayaan diyaaradahoodii hub inta ku doonta ay kismaayo uga dejinayaan ee haddana ka cararaya xuquuqdii dadku lahaayeen kaalay hallays doorto haddii aad hog- hoggaaminimo rabtid hallagu doorto oo dadii ay arrintaasi ku kaalmaynayaan xildhibaanna isugu jiraa runtii arrintaas arrin laga soo gudbay weeye waagii loo carari jiray etoobiya ee hubka laga keeni jiray ee dadka lagu gumaadi jiray maanta lama joogo dadka soomaaliyeed waa soo jooga arrintaas ninkaas odagaa shiikhna wuu sheeganayaa allah ka soo aruuriyo shiikhnimo taas maaha allah ka soo aruuriyo inuu etoobiya oo aan hadda ishayno uu u adeegsado garoomadeedii inta yidhaah ra-iisul wasaarihii kama soo degi karti uu yidhaahdo laba diyaaradood oo saraakiil etoobiyaana ay wadataa garoonkii kismaayo loo fasaxayayo ka degaysa allah ka soo aruuriyo shiikhaas shiikhnimadaas waa la- waa lagu laabanayaa
عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad dhegaysanaysaan maalintii shalay sheekh aadan sunne iyo sheekh abuu muslim oo ka mida culimmada ayaa ka qayb galay multaqa ballaaran oo ka dhacay deegaanka kunyo barrow ee walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo ay kasoo qayb galeen haween badan oo muslimaad ah waxa ayna culimmadu bogaadiyeen sida ay haweenka deegaanka ugu heellan yihiin dacwada islaamka mubaarag cumar ayaa waraysiye la yeeshay culimmada waxaana sheekh aadan sunne uu tilmaamay inuu aada ugu faraxsan yahay multaqahan oo aanu horey uga dhaadhacsanayn in isaga uu kale uu ka dhici karo kunyo barrow waa tahay dhegeystayaal n waxaan idinkala soo hadlayaa n hoolka weyn ee markaska nusayba binto kacab n waxaan hoolka igula sugan gabdho muslimaad ah iyo qaar ka mid ah culimada diinta islaamka waxaa horteyga fadhiya n sheekh aadan sunni oo ka mid ah culimada diinta islaamka n sheekhana marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiya alfurqaan n waxaad inoogu warbixisaa n hoolkan iyo multaqaha maanta ka jiray magaaladan iyo waxaad aragtay bal war inaga sii الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بعد ذلك ارتوان دين دوهي تيمكا إعلامكا إن ليدا هذا مركز الفرقان طلبات هدان وجود بو ملتقاها إيه، نصيبة بنت الكعب ورنتي مقالة ليدا هذا مركز kun iyo barrow aragtida aan ka qaatay iyo muuqaalka iga muuqday cajiibka aan kula kulannay maanta martiqaadka naloo fudiyey waa kulan aad u ballaadhan baaxad bannaan iyo dhismoba isku wada jirta oo aad iyo aad u ballaadhan runtii la ciirciiraysa dumar kaasi muxajabaad oo aad iyo aad u xijaaban ku hubaysan xijaab shuruudihii sharciga dhammaystay xamaas ay ka muuqato yacni sida ay ugu heelan yihiin nashrinta dacwadda islaamka tarbiyada islaamka akhlaaqda suuban iyo xijaabidda gabadha muslimadda ah iyo ku hubaysnaanta tacliinta kitaabka iyo sunnada ee ii muuqata goobihii aan ka soo kacay runtii waxa weeyaan waxay xasuusinaysaa waayo hore oon imanka muddo ka soo gudbay ayay xasuusinaysaa waa multaqe inaan halkan ka dhici karo kan oo kale aanan filaynin laakiin iminka ii muuqata markaan indhahayga ku arkay wixii aan arkay wax aad iyo aad u faraxti gelinaya qof kasta oo muslima ah oo muumin ah oo qalbigiisa iimaan ku camiray inay arrintani faraxti gelinayso boqcad ka mid ah maanta markaasi in beledka soomaaliya la yidhaahdo gaar ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin ay ka talinayso waa midaan aad iyo aad ula dhacsanahay oo uu ka muuqdo dadka hawshan qabtay ee ama dacwadda markaasi ka shaqaynaya tarbiyaddaba inay qabteen hawl aan odhan karno waa takhyiir ummadda markaasi oo ka bilaabmaya min annafsi qofku inuu naftiisa ka bilaabmo in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim xalku wuxuu ku jiraa in nafaheena ka bilowno takhyiirka dabeedna markaasi ummadda aan zimaamka u haynan diinta markaasi ugu baaqinayo nasriga iyo difaaca dalka iyo diinta iyo caraada waxa weeyaan markaasi inaan inagu markaa wixii oo muuqaala aan tusno oo aan ummaddii markaa qayirno waa dad iiga muuqato oo aan dhiiri gelinaya gaar ahaan bahweynta muslimaadka een kun iyo barrow sheekhana waxay indhahii u qabanayeen een, dumar muslimaad ah oo aad u fara badan oo ka kala yimid een, xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kunyibarow een, dumarkaasi een, waxaad u jeedinayseen muxaadaraad ka waran bal mawduuca aad u jeedinayseen muxuu ahaa se- muxuuse diiradda saarayay horta dee kulankan oo kale ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinayaa inuu noo soo celceliyo annagana noo suuro geliyo inaannu shaarigno dadkan markaasi hawshan agaasimeena ilaahay uu waafajiyo marar badan oo soo socda oonu sidan oo kale markaasi ula joogno booqasho ugu nimaadno Ee, waxaan u jeedinnay mawaadiic mutanawica oo kala duwan oo aan anigu ku shaarikay almar'a muslima gabadha muslimadda ahi waa adduunyadan sacaadadeeda koowaad weeyaan hadday ka baaqato laga waayana shaqaawada koowaad ayay noqonaysaa bacda aliimaan marka la yidhaahdo iimaanka dabadi ee adduunyada markaasi lagu haysto taasi waa mawduucii aan kala hadalnay runtiina iqbaal wanaagsan annagana markaasi waxayna gelisay xamaas iimaaniya oo dacawiya oo aad u xooggan ayayna gelisay oo arrintu marka ay noqoto qulubta oo isu furan qofku kelmadda jeedinaya iyo qofka markaasi lala hadlayo labadaba quluubtoodu markay isu furan tahay waaqicuna uu yahay markaa waabiq munaasib ku ah waxaa godlanaya wax wanaagsan oo khayr ilaahi subxaana wa tacaala laga helo middaa ayay ahayd midii aanu ku shaarikay anigu bilahi towfiiq sidoo kale sheekh abuu muslim ayaa isana ka warbixiyey mawduuca uu ka jeediyey multaqaha waa tahay markan aan soo dhoweeyo een, sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka oo isna ka mid ahaa een, culimmadii wax ka jeedinayey ee multaqihii ballaarnaa ee shalay ka dhacay een, deegaan kunyibarow ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose gaar ahaan markasta een, een, nusayba een, sheekhana marka hore kusoo dhowo warbaahinta islaamiga alfurqaan waxaad inoo warbixisaa een, multaqihii ballaarnaa ee shalay aad u qabateen een, dumarka muslimaadka ee ku dhaqan magaalada kunyibarow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا وأدوهي إذا عدا الفرقان جزاكم الله خيرا dadaalka iyo juhdiga aad bixinaysaan waana kaga mahadcelinayaa allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in miisaankeenna uu noogu kabo Een, waxaana lagu marti qaaday culimadii dhowr ah oo uu sheekheena sheekh aadam uu hogaaminayo sheekh aadam sunne multaqaha een, markaska lagu magacaabo nusaymat bint kacab ee ku yaala magaalada kunya barow ayaana lagu marti qaaday Een, in gabdhaha multaqa diini ah oo islaami ah oo muxaadaraad iyo kelimaad xambaarsan loo jeediyo gabdhaha muslimaadka ah weliba gabdhaha maraakista ayay ahaayeen Een, runtii intaanan ka hadlin horta mawaadiicdii mawduucii gaar ahaan anigu aan ku qorna intaanan gelin gabdhaha iyagaa dhistay sida la ii sheegay een, markaskan nusaybad binti kacab allah xifdiya gabdhaha waa gabdha aad iyo aad u qiimo badan waxaa kaloo ii muuqday gabdho aad iyo aad u tiro badan oo magaalada ka soo qulqulay intaan soo soconnay waddo ma jirto aan ku soo baxno deegaankaan deganayn laga soo bilaaba ilaa iyo hoolkii gabdhaha loogu qabanayay multaqaha ilaa aanu ka nimid gabdhihii hooyooyinka caruurtooda wada oo soo socda gabdho leh hooyooyin leh soo qulqulaya oo muruq- waan waan la yaabay horta taas aad bay ii soo jiidatay runtii waxay isoo xasuusisay taariikha hore ay soo xasuusisay xilligii itixaadka magaalada kismaayo oo maxaan ku idhahdaa mujaahidiintu markii ay gacanta ku dhigayeen oo ay qabteen maalmihii bilihii ugu horeeyey sida banaanka fagaaraha la isugu imanayo galab kastoo ee usbuuciiba mar la qabanayay gabdhihii siday usoo qulqulayaan ay imanayaan runtii way isoo xasuusiyeen waxaan kaloo la yaabay meeshiibaa deeqa weyday ka bacdina gudihii baa lagsoo durkiya soo durka soo durka waxyaabaha runtii aad ii soo jiitay ka mid ahayd waxa weeyaan si sharaf leh baana loo soo dhoweeyey intaa kadib waxaanu gudagalnay een, kelimaadkii meesha ka baxayay muxaadaraadkii qiimaha badnaa kelimaan ku aadanaa aniga oo iska koobnayd laakiin inta badan tawjiihaadka waxaa lahaa sheekheena sheekh aadam sunne xafidahullah een, kelimo kooban oo aan badnayn ayaan anugu ku lahaa oo tawsiya iska ahayd gabdhahan u dardaarmahayay oo aan kala hadlaayay xijaabka in la xoojiyo isku duubnaantooda inay xoojiyaan kelimaadka waxay ahaayeen toban een, qodob ama toban arrimood oo aan gabdhaha markaa wasaayo ahaan aan ugu jeedinayey oo aan kula talinayay in ay ilaaliyaan xijaabkooda gabdhaha iyo raggu inay kala duwan yihiin waxaana ay gaaladu maanta wadaan rag iyo dumarku waa siman yihiin waa isleegiin waa isdhexgalaayo in meesha laga saaro oo aan fakerka noocaasana soo dhexgelin laba jinsi oo kala duwan ay yihiin labo een, cijaab caam ah in muslimiinta rag iyo dumarba la am- la amray inay cawradooda asturaan saddex xijaab khaas ah gabadha muslimadda ah inay isxijaabto la amray oo ilaahay qur-aanku ku soo dejiyey afar inay gabdho gurigeeda ku nagaato waqarna fii buyuutikunna asal halkaasa u ah inay daruuro soo saarta ma ogiye gabarh way daruuro way soo saari kartaa waxaa ka mid ahayd gabdhaha inay iska ilaaliyaan ikhtilaadka ragga iyo dumarka ikhtilaadka inay iska ilaaliyaan inay gabdhaha iska ilaaliyaan khalwada ay iska ilaaliyaan arrimaha qodobadaas ayaa ka mid ahayd iclaamkaaba duwooyba insha allah wuu iska koobnayd marka inahaas unbaan tawsiya ahaan iyo dardaar ahaan gabdhaha muslimaadka ah ee goobjoog ah iyo kuwa maqanba aan kula hadlayo
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan mid ka mida culimmada ayaa ka hadlay dhibaatada ay dowladda xabashida itoobiya ku haysa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed isagoo bulshada kula taliyey inay iska dhiciyaan xabashida muuqaal laga soo duubay shiiqan oo lagu magacaabo sheekh cali garweyne laguna baahiyey baraha internetka ayuu kaga hadlay cadaawadda ay dowladda xabashida itoobiya u qabta ummadda soomaaliyeed
dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa maanta waxa soomaali galbeed lagu haayo ha ogaadaan horta soomaali galbeed maanta etoobiya ayaa haysato waxaan rabnaa inaan ogaanno waxa ay ku sugan yihiin soomaali galbeed soomaali galbeed gumaysi bay ku jiraan etoobiya wuxuu rabaa haddii ay maaragtaa qabsato soomaalida kale sida soomaali galbeed oo uu gelaya inuu noo gala iyo annagana saa darteed waxaa waaye hadda ayaan ka gaarnaa calool etoobiyaan weli ma gelin sida soomaali galbeed ay u gasha calooshiis waxaan laha soomaaliye haddaa calool etoobiyaan gashaan markaasaa ogaa doontaan etoobiyaanka waxa uu yahay iyo waxa uu ka samaysan yahay maanta yuhuudda aad arkaysid ee saa aragta falastiinka u gelayso etoobiyaankaa ka daran waa haddaa ogtihiin iyo haddii kale kuwa maanta u sabcinaayo oo soomaali ah waxaa ogaataan falastiin waxa ku dhacay ka darna idinku dhici doono haddaadan hadda iska qabanina oodan gacnaha maaragta isqabsanina oodan walaaloobina oo soomaalinimada aadan isu qabsanina iyo muslimnimada gacanta aadan isu qabsanina oo cadowga soo jireenka ee etoobiyaanka aadan ka dhiidhinina waxaan u sheegayaa kuwa maanta waxaa waaye siyaasiyiinta eh ee shacabka danahooda ku fushanaayo ee raba inay etoobiyaan maaragtaa ku haystaan dadka maaragtaa shacabka etoobiyaan naceebka maaragtaa uu ka buuxo waxaan u sheegayaa waa dadka shacabkaahow waa ognahay inaadan etoobiyaanka rabinina laakiin niman danaystayaal ah oo caloos u shaqaystayaal eh oo waxaa waaya siyaasiyiina ayaa raba inay idinku danaystaan oo rabaan inay maaragtaa etoobiya maaragtaa waddanka ku qabsadaan sida horeba u dhacday oo rag ay ka mid yihiin cabdulaahi yuusuf waddanka soomaaliya muqdisho uu keenay etoobiyaanki taariikhda way xusan tahay waana baalmadow ayaa maaragtaa dadka soomaaliyeed qaarkood ay ku jiraan etoobiyaan wax la jeclaa kara maaha wax la soo dhowaysa kara maahan maxaa dhacay waa yuhuud macnaha nala degan oo waxaa waaya diris nale eh magacooda falaashaa la yidhahda haddaa ogtiin iyo haddii kale waana macnaha yuhuudda madoobaa la yidhaahdaa marka haddaba waxaan idiin sheegayaa war gacmaha isqabsada hadda etoobiyaan way iska celi karnaa haddaan gacnaha isqabsanno oo waxaa waaye aan walaalowno oo waxaa waaye sida shalay aan ula dagaalanno aan ula dagaalanno waa iska celi karnaa laakiin haddaan isqabiil qabiilayno oo waxaa waaye kuwo soomaaliya oo fara badan ay saas yidhaahaan etoobiyaanaan rabnaa waa etoobiyaan sida uu rabay gaalada gadaal ka taaganna oo saliibiyiintaa siday rabeen waaye waddanka soomaaliya sidai lagu qabsanayona waa saas etoobiyaana loo hoosgeynayo haddaan laakiin fahamtaan khayaanada ay wadaan nimanka saliibiyiinta ee etoobiyaan ka dambeeyo sida reer galbeedka iyo waxaa waaye yahuudda iyo waxaa waaye waxaa waaye wixii la jiro haddaad ogaataan waxaa waaye caqligiina uu soo naqdo ee waxaa waaye waddanka inay la qaadan rabo etoobiya la rabo in lagu hoosgeeya haddaa fahamto waxaa waaye waad ka dhiidhin doontaa laakiin maanta qalbiga wax kalea lagaa geliyey oo waxaa lagaa geliyey waxaa waaye walaalkaa ayaa cadow lagaaga dhigay walaalkaa soomaaliyeed ee kugu luqadda eh kugu diinka eh kugu dhaqanka eh ayaa cadow lagaaga dhigay etoobiyaan xaggowkaa soo galaa ma muslimbaa ma waxaa waaye soomaalibaa ma waxaa waaye wuxuu yaha bal ii sheeg xaggeed ku soo dhowaysatay xaggeese ku nacday maxaasee ku nacday ninkan walaalkaa eh ee soomaaliga af soomaaliga kugula hadlaayo ee waxaa waaye diinta islaam kula haysto ee waxaa waaye wax kastaba kula eh seed ku nacaysaa soomaali weligeeda isdili jirtay waana walaalay ahaayeen waxaa waaye cadowga hadduu yimaadna way isla dili jireen annaga soomaali haddaan nahay weligeen baan qabiil qabiil isu dili jirnay laakiin saasay tahay cadowgana hadduu yimaado waa iska garabsan jirnay waana isla dili jirnay hadda taas miyaad ilowdeen waxa waaye cadowga hadduu yimaado aan isgarabsanno aan walaalowno aan meel iska saarno midda kalena aan meel dhiganno oo waxaa waaye naga dhexaysa annaga meel aan dhiganno si aan cadowgaan oo wax kastaba ka daran ee waxaa waaye qabiilka walaalkaa ka daran aan macnaha waxaa waaye meel iskaga saarno oo aan iska celinno ee ujeeddadiisa ay tahay inuu annagana guumaysto etoobiyan hadduu na guumaysto waa noo dhammaata nolol nooma taallo oo waxaa waaye xataa marka ay tegaayeen magaalada muqdisho ay ka tegaayeen taariikhda annaga waxaa waaye ayaan haynaahe xataa joodaniyaalka jidadka yil way qaateen alaabta jidadka tiila way qaateen wax kasta wixii la tuuriyeeyey way qaateen nimankaasi waxay ku qaateen baabuurtooda tignikada ay saareen ay saarteen nimanka saasa wax hambeyhayan aysan waxba hambeynaynin oo qurunka oo waxaa waaye gaalanimadooda weliba mid maanay tahay oo mir iyo qurun ugu darsoontay miyaad soo dhowaysanaysiin war caqliga soomaaliya xaggee idinka aaday war aawa waxaa waaye damiirnimadii soomaalinimada aaway aawa wixii maaragtaa idinku juri jiray war xaggee aaday war waxaa waaye waxaani wax soomaali nimanna ma ahan ma etoobiyaanana soo dhex galay waasaan caadi maahane soomaalima etoobiyaan isu bedeshay war wuxuu caadi maahane ma soomaaliya etoobiyaa naqatay war aansaan isu iska bedelno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaan isla soo gaarnay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha degmada kaxda ee dowladda federaalk oo waraysi bixinayay ayaa isagoo caraysan waxa uu ka hadlay warqad xayiraada lagu saaray oo ka soo baxday guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir cabdulaahi ayaa warqadaasi ku tilmaamay mid baadil ah oo loogu xadgudbay sumcaddiisa sida uu hadalka u dhigay isagoo xusay in guddoomiyuhu uu faragelin ku hayay degmada kaxda waxa uu tilmaamay inaysan wax shaqo ah ka dhexaynin isaga iyo guddoomiye saalax uuna dhoofi karo xilliga uu doono hanjabaadna aan waxba looga qaadi karin
dagaalka waxaan ka arkaa saxaafadda ilaha qofkii qaylinaya ilaha gudoomiye degmo qashinkuu guraa gurigiisa la duminaa sidanaa la yeela oo lasoo xiraa isaga qofka warqadda soo saarayna isaga waa se waxaas kuma eedaynayo jurushiyaalku inay la qabaan u malayn maayo waa wax isaga ku eg haddaba waxaa fiicnaan lahayd isagoo saalax damaana iyo anoo cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan inuu toos sii soo abaaro se weli wuu ku sii socdaa degmaduu tegey wuxuu rabu ku hadlay waa iska aamusnay haddana mar labaad warqada arib ani qof ma dilin warqadda qofuu dilay maa ku qoran qof aan dhacay maa ku qoran haddii amarka maxkamadda shaqaba nagama dhaxayso fiiri maxkamaddu amaradeeda sorry maylama soo xiriir never wax warqada ima soo diray ilaa haatan qanaa dowladeed iyo warqad la ii soo diray male mar kasta social media aan ku arkaa jawaabtiisana hanjabaaddiisana social media iyo saxaafaddaan ku arka warqadiisana social media aan ku arka that's all hadda ma rabo cadaymaha aan hayo inaan saxaafadda la wadaago halkan ka sheego waa badan yihiin cadaymaha aan hayo cadaymahada shakhsiyan iyo tu kastaba ha doqoto cadaymaha aan hayo maadaama warku uu saasuna aniga ma rabin mas-uulaan ahay dowladeed wax kastoon oga inaan miiska hadda soo saaro ma rabo warqadda faarax damaan hadday jir saalax damaan hadday jirto gudoomiya maxkamadda gobolka banaadir oo warqad baadil ah oo aniga sumcaddayda lagu xadgudbay waa warqad aan sharci ku dhisnayn waa warqad muxuu ahaaye aniga la igu xadgudbay nagama dhaxayso social media iyo saxaafadda inuu laysaga soo hanjaba nagama dhaxayso aniga haddaba nin la handadi karo oo sharci nini soo tasho lagu handadi karo ma ihi haddii aan u baahdo haddaan safar ka soo galo waa dhoofa haddaan u baahdo hadda ninkaas wuxuu ku dagaalamaya waa shaati isagu uu tasho labaatanka degmuu ninkaas uu ku handaday waxba lagama weydiin karo degmada kaxda ama guddoomiyaalka degmooyinkooda labaatanka degmo guddoomiye degmadu jooga wax lagama weydiin karo idigaas tasarifaad saxa iniga baahana sidaa u ekaanaysa isa u tahay haddaba qolada maxkamadda sare iyo jurishiyaalka intooda kale iyo laamaha cadaaladda waxaan leeahay war haddee sidaan aad u jeedaan ma noqonayso sharci in qof la suurad xumeeyana yani nidaam loo maraa jiraba maxaa social media warqadda loola soo hortaa maxaa saxaa xanaaqa ka muuqda oo aragta guddoonka wax shaqo ah oo guddoomiyaha maxkamadda na dhex marta ma jirto aniga isaga bis guddoomiya maxkamadda isagoo degmada dhex taagan oo hanjabaaya baa arka bis aniga ima dhihi karo saalax ilama shaqaysi aniga cidaan wada shaqayn la leeahay oo hoos tagaa jirta sabahashu hadduu ninuu shaati toshay noqdo handadaadaan u arkaa handadaad nin wax looga qaadana ma ihi waa ugu celinaa saaxiibka si fiican waraysiga ma ihi handadaad nin wax looga qaado haddaan ugu celinaa welibana kaxda anaa mas-uulka ah degmada kaxda waxaan la iga weydiinin lagama samayn karo سأبقى فخورا بإسلامي
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي